gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad wehliya ayaa daafuray shir looga hadlayay xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira gobolka hiiraan sidoo kale gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa warbixino la xiriira howlahooda shaqo ka dhageystay hay-adaha kala duwan ee ka howlgala gobolka hiiraan shirkan oo ay ka qayb galeen wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiyaha degmada beledweyn cumar cismaan calasow ayaa waxaa lagu gorfeeyey qodobo dhowr ah iyadoo wada shaqaynta guud ee maamulka iyo hay-adaha gargaarka iyo caqabadaha ka jira dhanka mashaariicda si aad ah loogu lafaguray waxaa sidoo kale intii uu shirkaas socday aada looga dooday sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha barakaca oo hadda ah baahi aada u taagan sidoo kalena gurmad loo gaarsiin lahaa dadka soo barakaca ee u baahan wax walba oo aas-aasi u ah nolosha bini-aadanimada sidoo kale kulankan ayaa laysla soo qaaday sidii laysaga kaashan lahaa dib u dhiska xarumaha dowladda ee maamulka gobolka hiiraan ugu dambeyntii kulankan ayaa waxaa laysla qaatay in wax laga qabto xaaladaha dadka soo barakacay iyo hanaanka lagu wada shaqayn lahaa maamulka qeybihiisa kala duwan iyo hay-adaha gargaarka ka howlgala gudaha gobolka hiiraan waxaana gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliya uu kula dardaarmay guud ahaan madaxda hay-adaha aan dowliga ahayn in laga shaqeeyo sidii wadajir loogu gurman lahaa bulshooyinka wajahaya xaaladaha adag ee u baahan gurmadka magaalada beledweyn iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa ku nool dadyow aad u tara badan kuwaasi oo kasoo barakacay degmooyinka maxaas iyo moqokori ee gobolka hiiraan